بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ما بعد walaalayaa walaal waxaa noo qabsoomay horta xilligii madaxweynuhu halkan uu yimid ayaan la socday halka waxaan ugu nimid xaalad adag oo muddo ilaa laba sano ku dhow kasoo jirtay ama ka badanba kasoo jirtay caabud waaq oo ahayd in deegaankan caabud waaq dilil fara badan oo aana iyo kuwa siyaasadeedba isugu jira ka dhaceen bulshadu aada ay u kala fogaatay oo shaki badan iyo maarkaysaa cabsi badan ay ka jirto xaafadaha badankooda aan la isu gudbin aad arkaysa qofku dhacaya guriga iga soo horjeeda laba sano ma aana tegin markaas madaxweynuhu ayuu halkan nagu reebay oo uu yidhi hawshaas inaad ka shaqaysaan baan rabaa tim anigu aan guddoomiye u ahay ayuu madax madaxweynuhu halkan hawshaa u diray iyadoo haddana markaa aysan jirin ciidan dawladeed ama maamul goboleed ama ciidan gaar ah oo lagu og yahay lagu og yahay amniga caabud waaq inay maaragtay ay xasiliyaan lagu og yahay ina jirin laakiin xilligaa isaga ah ee xasilooniya oo ku timid dimaatinka madaxweynaha ay ka jirto ayuu madaxweynuhu nagaga tegay marka waxaanu markii hore markaaanu aad ugu magaranaysa dagaalkeeda aanu u gallay in aanu horta xasiloonidaas ku timid madaxweynaha dimaatinkiisa ay noqoto mid rasmi ah ayaanu dagaal badan u gallay iyadoo ay jirta laba siyaasadood oo labadaba markay isugu imaanayay caabud waaq oo dadku ay labadaa siyaasadood u kala qaybsanaayeen kala shakigaasina uu jiray ayaan hawshaas inaan isu keenno oo kalsoonida dadka aan aan isu keenno kadibna aan hello ciidan amniga suga suga oo lagu wada kalsoon yahay arrintaa iyada addee maadaama oo kala qaybsanaan hore oo muddo soo jirta ay jirtay kala shaki badanna uu jiray dilal badanna ay dhaceen dadku ay aada ugu kala duwanaayeen caqabadii fara badan ayaan kala kulannay maxaa yeelay bulshada qaarkeed ciidan ka yimaada cayaado ka yimaada kuma ayna kalsooneyn meesha ay qaarkoodna ayna ku kalsooneyn ciidan ka yimaada xagga dhulsamareed arrintaas marka wallaahi caqabad badan iyo dhib badan baan ka kulannay laakiin natiijadii aakhirkii waa ku guulaysanay in aan kalsooni aan abuurno oo ciidan lagu kalsoon yahay aan u samayno caabud waaq ciidankaas oo ah ciidanka nabad sugidda maarkaysa sida la socotaba ciidanka nabad sugidda ee ka shaqeeya galmudug ma aha maamul goboleedyada kale oo kale sida ama ama puntland ama jubbaland oo kale nabad sugidda joogtahay waa mid heer maamul goboleed laakiin middani waa mid heer federaal oo laga soo magacaabay tayska nabad sugidda ee federaalka marka ciidanka nabad sugidda oo kaliyahooda marka halkan uu joogay ayaa marka yaa noo soo baxday ciidankaasi inuu amniga sugi karo laakiin kalsoonida dhinaca kale oo qolyihii siyaasadda xagga dhuusamareed jiray si aan kalsoonidooda u helno ayaa waxaan qorsheynay iyadan inaan raadino waxaan markaa noo soo baxday in ciidan lagaga soo daro xagga maarkaysa dhuusamareed lagaga soo daro si oo buuq badan markii hore kicisay kadibna bulshada aynala garaysatay in xal kale oo la mari karaa uusan jirin odayaashii marka ayaan u geynay qaabkii nabadda lagu sugi lahaa in ciidan nabad sugid ah oo isku dhaf ah oo galmudugta cusub kawa ka kooban iyo ciidanka booliska keliya ay amniga sugi karaan qoraalkaas aan samaynay iyo qodobo la xidhiida oo amniga saldhig u ah odayaashii waa saxiixeen waxaan u tagnay kadib waxaan u tagnay sheekh shaakir dhusabareeb jooga arrintii boqolkii boqol waa nala qaatay isaguna sidii aan rabnagu noola qaatay waa kasoo laabanay kadib bulshadii aad bay u qanacday kalsoonidii bulshada ayaa timid waxaa marka haw markii waa hawl galay oo amniga sugay ciidankii nabad sugidda ahaa ee ka yimid deegaanka ka hawlgali jiray cadaado ee federaalka ahaa markii aan xagga kasoo laabanayna bulshadii dee shaki yar baa ku jira shakigi waa ka baxay waxaa lagu wada kalsoonaaday ciidankii inuu hawl galo